Dalada Danwadaga oo ee dalada Yokomida ee Shinyinga gudoomiyaalka xaafudo shalduwan ee degmada Gaalkacya Puntland Galmudug ujeedka aasaaska daladun iyo weliba yee adkeeyase isdhexgalka bulshada iyo si wadajireen isku kaalada ololaha bilcida guud ee magaalada wacyigelinta qor-aan qaadowka amniga iyo kalsoonida bulshada degmada Gaalkacya kulankun iyo weliba lunku hadalaaye qorshaha dalada iyo sidii lan isku kaalada lahayo howlo oon ku horeeyan oo aan baahnaa fulinta gudoomiyaalka arrimo bulshada gaalkacyo iyo dhiniga muduga ayaa ku hadalayna kulanka oo lanku hadalaya qorshayaalka dalada iyo sidiinan isku kaalada lahaya tani waa kulankii saddexaad ee ay daladu yeelato daladan waxaa ku midaysan gudoomiyayaasha koob iyo tobanka xaafadeed ee degmada gaalkacyo ee puntland iyo galmudug waxaa loo bixiyey ama ay qaadatay magaca danwadaag markaan aragnay danta ka dhexaysa labada maamul iyo gobolka mudugba waxaan qaadanay magaca danwadaag waa dalad runtii aas-aaskeeda ay lahaayeen labada maamul ee labada degmo ujeedadana loo aas-aasana ay ahayd inay ka shaqayso isdhexgalka bulshada ololaha bilicsoo celinta degmada wacyigelinta sara uqaadista amniga iyo kalsoonida bulshada xaafadaha daladaani waxay yeelan doontaa hadaf iyo qorshayaal waxay qaban doontaa shirar ka dhici doona santarada xaafadaha labada dhinac runtii farxad gooniya noo tahay anaga haddaanaha guddoomiyayaasha xaafadaha inaan dalad noocan oo kale aan dhisno oo aan lahayn gaalkacyo aysa awal ka tirin si gaara labada maamul baan uga mahadcelinayaa labada guddoomiye oo fikirkan lahaa daladan haddii alla idmo waxay ka shaqayn doontaa qodobadan hadda idiin soo sheegay wacyigelinta bulshada sare uqaadista bilicda nadaafada iyo inay ka qayb qaadato runtii xasilinta iyo sare uqaadista amniga degma gaalkacyo intaas kadib waxaan aada ugu faraxsannahay inaan daladan iyo galeelo oo dhisno runtii guddoomiyaasha xaafaduhu waa dadka mas-uuliyadda saarantahay xaafaduhu qof walba oo maanta degma gaalkacyo ku nool waxa uu kasoo toosaa xaafad waxa uu kasoo toosaa xaafad uu guddoomiye ka yahay koob iyo tobanka mid ka mid ah insha allah daladan shaqooyin badan bay qaban doontaa communitiga degma gaalkacyo ee galmudug iyo puntland iyo guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa runtii inay la shaqeeyaan oo ay nagala shaqeeyaan horumarka bilic soo celinta daladu waxay yeesheen kulamo ugooniya oo ay uga abaalkeli oran jira tashanayaan arrimaha horumarinta degmada gaalkacyo iyo isku xirka bulshada wacyigelinta bulshada ka shaqaynta nabadda iyo isdhexgalka bulshada degmada gaalkacyo puntland iyo galmudug xeerkaasoo ah xeer hoosaad ee dalada dhexdeeda baalkelooni jira ay isku dhaqi doonto waqtiga gaabna awgiis waxaa loo saaray guddi shan xibnood ah ee guddiga xeer hoosaadka la yidhaahdo guddigaas waxay haysteen usbuuc waxay ka soo shaqeeyeen xeerkii dalladda guud lagu dhaqi lahaa sidoo kaleeto xeerkii ay ku shaqayn lahaayeen hogaanka dalladda ay ku shaqayn lahaa kulankan kulamada daladu xilliga u qabsoomahayo iyo cidda qabanaysa iyo dhammaan shaqooyinkan hor yaalla cidda la rabo in ay si daaragtii ay u hogaamiso